marka hore walaalkay aada umahadsantihiin oo aan kaga mahad celinaya xiriirkiina tan labaad wallahi aadaan aadaan usoo dhaweynay aadaan ugu faraxsanahay xilkan oo maaragtay aqalka sare waana barnaamij nagu cusub oo soomaalida ku cusub oo hadeertan oo bilaaw ah caqabadihiisa wuu yeelan doonaa laakiin insha allah waa laga gudbi doonaa oo barnaamij oo maaragtay soomaali hore ay system dawladeeda soomaali ay hore u isticmaali jirtay maahan kolley marka waxaan rajeynayaa in uu guul ku dhamaado oo maaragtay aan si fiican u fahamno si fiican shacabka ay u fahmaan oo si fiican dowladda loogu shaqeeyo waa tahay samsom dabcan aqalka sare sidaad sheegtay waa kaalin ku cusub maamulka xukuumadaha soomaaliya horena uma jiri jirin waxaadna tahay gabadhii ugu horreysay ee aqalka sare loo doorto arrintaas horta ka waran seed u aragtaa inaad tahay gabadhii ugu horreysay aqal sare loo doorto oo maamulka galmudugna ka soo gashay waa guul usoo hayata haweenka soomaaliyeed sida aad og tahay waayahan dambe waxaan aad aad loo raadinayay in hoondada haweenka la helo marka waxaa iyadana guul ah oo guul weyn ah maamulka dowlad goboleedka galmudug hoondadii haweenka looga baahnaa ee sanadka ama aqalka sare in ay kasoo baxdo oo ani iyo gabar kaleeta aan kasoo baxnay nasiibkayga ayaa ii saamaxay inaan noqdo gabadha iigu horeysay ee aqalka saraa oo soomaali ee yeelato ayadana waa mid maaragtay oo oo waa mid guul aniga ii ah oo si gaaran koorka iigu galeysay iyo taariikh waxaana rajaynayaa gabdhaha soomaaliyeed qoondadooda inay helaan bedel weynna aan waddanka ka samayn doono hadduu alla idmo ma sahlana shaqada la idiin igmaday dabcan adigu marka aqoon durugsan ma u leedahay mise waa waxaad leedahay waa system soomaaliya dhan ku cusub tahay haddaa la baranaya horta waa siyaasad siyaasadda aniga muddan kusoo dhex jiray walow taytal aanan ka qabanin wadankii aan joogay intaas siyaasadihii isdaba marayay intii maaragtay kala dambeysay oo dhan waa joogay goobjooga ahay barnaamijkanna waa barnaamij soomaali ku cusub marka annaga dadka sanadka loo doorto ayaa laga rabaa programkeena saan maaragtay dadka u fahansiin lahayn oon maaragtay aan aan aan aan uga mid guuleysta aan uga dhigi lahayn hadduu alla idmo waa mid annaga nagu xiran waana waana rajeynaa karteeda iyo inaan aan yeelano dulqaadkeeda hadduu alla idmo adigu marka samsom si aad u aragtaa cabashooyinka dhanka beesha caalamka ka soo yeeraya oo ku aadan shakhsiyaad lagu soo daray aqalka sare sida cabdi cawaale xasan qaybdiid oo ay sheegeen in uu yahay hogaamiye kooxeed aanan mudnayn inkastoo maamulka galmudug ay ka jawaabeen arrintaas laakiin ka xildhibaan ahaan si aad u aragtaa aniga waxaan u arkaa aqalka sare horta ma nominationka muusa imaan calashaan qof shaksiya ma magacaabin qofna ma dooran baarlamaana u codeeyey wuxuu waa dimuqraadiyad oo maaragtay baarlamaanan hor imaanay baarlamaana cod buuxo aqlabiyada siiyey marka qof haddii dadkiisii ay doorteen ay baarlamaankii u codeeyeen aniga waxay ila tahay maaragtay in ay taas ay meesha ay ku dhamaatay waa gartay samsom dhanka kale haddii aan ku weydiiyo waddankan hadda aynu joogno waa waddan federaal loogu dhaqmo australia haddii tusaalahan usoo qaato labada aqalna waa uu leeyahay baarlamanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan la soconaa marka aqalka hoose waxay isku raacaan dabcan waa in aqalka sare loo gudbiyaa si uu go-aan uga gaaro haddii aan dib ugu celiyo soomaaliya waxaan la soconnaa aqalka baarlamanka caadiga hadda jira arrimo badan oo dhanka xukuumadda markii ay meel marin waayaan in farsamooyin kale la adeegsado oo sidaas ay ku codeeyaan ama waxyaabaha loo bartay mawshinka waxyaaba noocaas oo kale ah haddii marka aqalka hoose waxay soo gudbiyaan aqalka sare usoo gudbo tusaale maxaa is leedahay marka meeshaasi caqabadu waad kala kulmi kartaan horta inay taas xalkeeda la helaan rajaynayaa oo mooshinadii tirada badnaa iyo isqadqabsigii laga baxo oo barnaamijka markuu aqalka hoose kasoo gudbo aqalka sare aprovalka u dambeeyo uu leeyahay isagana ay arrintii saas lagu xalin doono hadduu uu uu maaragtay uu ilaahay hanaga haya khilaafyaad iyo waxaas ay yimaadaan kolley waxway dhacayaan haddeertaan saacaddaas aan joognana weli si details ah activityga uu leeyahay aqalka sare si details ah uma caddo laakiin waa la caddayn doonaa si detailsa loo caddayn doonaa waana maaragtay waana laga howlgeli doonaa hadduu alla idmo waayahay waxaan la soconnaa maamul goboleedyada kale iyaguna in ay ay sidan oo kale ay usoo dooranayaan shakhsiyaad uga mid noqdo aqalka sare puntland oo kale maanta ayaa u bilaabatay in la dhegeysto khudbadihii ay jeedin lahaayeen murashaxiinta u taagan aqalkaasi marka mays leedahay wejiyo kala duwan iyo dad aad u adag in ay aqalka sare kuwada kulmi doonaan waxyaabaha aan kaga bixi karno kala xirxirnaashihii iyo kala gadoodkii waa hore la kala gadooday ayay fursad u tahay in maaragtaaye anoo reer muqdishoa ama reer galmuduga iyo morgano ama maaragtay dad kaleeto oo oo waaweyn oo puntland ka socdo ama jubbaland ka socdo ama koonfur galbeed ka socda laisku yimaado isbedelkaas oo kala duduwan oo laisku imaanshahaas waxay u dhigantaa soomaali oo laisku keenay midka naga maqneed oo ahayd soomaali in laisku keeno ayaa guul la gaaro ayay noqonaysaa ayaa suurtagelayso inaan isku imaano oon wada tashanno aqalka sanadka markay wada tastaane wax isla gaaraan waa soomaaliya isku timid oo gobolo gobolo ka timid maamul goboleedyo ka timid marka ani waxaan rajeynaya probleemka soomaaliya haysta in looga bixi doonay fursad ay noqon doonto waayahay samsom ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo waddamo badan oo soomaali saaxiibo la ah ayaa ka cawday aqalka sare in xilligan soomaaliya ayna u baahnayn waddanka turkiga ka mid ah madaxweynihiisa uu sheegay hadda ka hor waddamo badan oo aqalka sare iska baabi'iyeyna way jiraan oo u arkeen inay dhibaato ku tahay xukuumadahooda soomaaliya oo runtii la aaminsan yahay in lix iyo labaatan sano ay go'doomiyeen dagaalo sokeeye caqabado dhanka maamulada dowlado kumeel gaar tiro badan uu soo maray dalka ilaa dowlad rasmi ah labada kun labaiyo tobanka la helay caqabadihii dhanka baarlamaanka weli ay sidooda u taagan yihiin haddana ma kuu muuqataa in aqalka sare culeys hor leh uu keeni karo mise waxaad is leedahay waa xal dalka uu anfici doono
horta wax kasta caqabad bay leeyihiin faa'iidona way leeyihiin hadda maamul goboleedyadaoo kaleeto federaalka oo kaleeto waa ogeed war federaal soomaaliya maxay ka doontay federalismku ma fiicno waa la qaylo dhaaminayay maamulkii u dambeeyey ayaa doraad la dhisay oo la doortay oo hirshabeelle taas ayay hadda maamul goboleedyadii ama dowlad goboleedyadii ay ku kaamil noqdeen waana laga guul gaaray aqalka sarena waxaan rajaynayaa inuu faa'iido noo yahay oo asna laga guulgaari doono waaya samsom aad baad u mahadsan tahay samsom daahir